بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed cabdulwahab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bin cabdilcasiis bin maxamed bin ibraahim al sheekh waxaan kusoo jirnay baabkii shanaad oo baabu dikri lmalaa'ikati calayhim assalaam waliimaani bihim ahaa malaa'igtii oo laga waramo iyo in la rumeeyo waa darsigii ugu dambeeyey baabkaas xadiidka toddobaatanaad wuxuu ka hadlayaa in malaa'igta laga xishoodo iyo iska reebid la iska reebaayo in la isqaawiyo rawa albazaaru can ibni cabaasin radia allahu canhumaa bazaar wuxuu ka wariyey ibni cabaas allah ka raali noqdee ibni cabaas iyo abiisba qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal ll slm rasuulka alle wuxuu yihi ina allaha yanhaakum can itacari alla wuxuu idinka reebayaa inaad isqaawisaan fastaxyuu min malaa'ikati illaah waxaad ka xishootaan malaa'igta alle aladiina laa yufaariquunakum ee aan marnaba idin faaruqaynin ilaa cinda halaati xaalaatin saddex xaaladood markaad ku sugantihiin ma ogiye markaas unbay idin faaruqaan oo idinka tagaan alghaa'iti marka xaajo la gudanaayo waljanaabati iyo marka janaabo la qabo iyo walgusli marka la qabaysanayo saddexdaas xaaladood malaa'igtu waa idin faaruqaan fa ida اqtasala axadukum haddii qofkiin qubaysto falyastatir bithawbihi maradiisa ha isku asturo oo cowradiisa ha qariyo aw bijidmati xaa'itin ama derbi asalkiisa ha isku qariyo aw bibaciirihi ama ratigiisii ha ku gambado oo ha isku qariyo qaala xaafid ibnu kathiir ibnu kathiir wuxuu yihi wa macnaa ikraamihim malaa'igta in la karaameeyo macnaheedu wuxuu yahay an yastaxyiya minhum inuu qofku ka xishoodo malaa'igta falaa yumli calayhim alacmaal alqabiixata alatii yaktubuunahaa uma meeriyo ama sabab uma noqdo inuu sameeyo acmaal xun oo ay qoraayaan sababta way dhibsanayaan taas fa in allaha maxaa yeelaa leh khalaqahum malaa'igta waa u abuuray kiraaman iyagoo sharaf badan fii khalqihim abuuritaankooda iyo wa akhlaaqihim dabeecaddooda iyo dhaqankooda suma qaala maa macnaahu ibnu kathiir marka intaa kadib wuxuu yidhi hadal macnihiisu uu yahay inna min karamihim sharafta malaa'igta waxaa ka mid a annahum laa yadkhuluuna beytan fiihi kalbun walaa suuratun inaanay iyagu soo gelaynin malaa'igtu inaanay soo gelaynin guri ay joogo ama suuradi ku dhegan tahay walaa junubun ama qof janaabo qabaa uu joogo walaa timthaalun ama maaragtay wax dhagax la sawiray ama wuxuu dhagax ha ka samaysnaadaan ama maaragtay bir ha ka samaysnaadaane waa wax uun khalqigii ilaahay abuuray loo ekeysiinayo oo suuro xayawaan loo samaynayo ama dad ha aadaan wax kala ahaade walaa yasxabuuna rufqatan jamaacana lama socdaan macahum kalbun jamaacadaasuna ay wadato ey aw jarasun ama gambaleel wuxuu loodi ku xiran yahay marka xadiidkan lagu bilaabay in isqaawinta la diidan yahay isqaawintaas axaadiis baa ku soo aroortay axaadiistaa waxaa ka mid ah xadiidka abu daawuud uu wariyey sheekh albaanina waa saxiix uu yidhi rasuulka alle sal ll ly slm wuxuu arkay nin meel bannaan ku qabaysanaya oo aan hoosgunti qabin macaws qabin fa sacida almimbara mimbarkii buu fuula rasuulku sal slam faxamida allaha alla ayuu mahadiyey wa athnaa calayhi alla ayuu ammaanay suma qaala wuxuu yihi rasuulku sal ll ly slam ina allaha caza wajalla xayiyun satiirun alla waa mid xushood badan oo wax astura dabdigaas yaa culamada muxaqiqiinta qaarkood ay sheegeen shuraaxda qaarkoodna sitiir bay yidhaahdeen yuxibu alxayaaa alla wuxuu jecel yahay xishoodka wasatra iyo in wax la qariyo faida iqtasala axadukum haddii qofkiin qabaysanaayo falyastatir ha is asturo cowradiisa dadka ha ka qariyo marka culimmadii waxay leeyihiin qofkii meel dad joogo ku qabaysanaya waxaa waajibku ah inuu cowradiisa asturo hadduu keligiis yahana inuu isagoo cowradiisu maaragtay muuqato uu qabaystaa way bannaan tahay laakiin waxa u fadli badan bay yidhaahdeen inuu xataa waqtigaas lafteeda uu keligiis u yahay uu is asturo marka jawaahiirta culimmadu in sidaa qabto oo qofku marka uu keligiis yahay uu isagoo qaawan qabaysan karo yaa culimmada badankood laga soo naqliyey waxayna soo daliilsadeen in nabiyullaahi muusa uu maaragtay ka fogaan jiray reer bani israa'iil sababto iyagu isla qabaysan jireen iyagoon maaragtay kala qarsoonayn laakiin isagu waa xishoonayo keligiis buu meel ku qabaysan jiray markaasaa ay tuhmeen oo yidhaahdeen waxa uu keligiis u qabaysanayo cillo un ku jirta iyo ceeb ku jirta wayay yidhaahdeen markaasaa alla wuxuu doonay inuu maaragtay waxaas ay alifeen iyo beenta ay ictiqaadiyeen meesha ka saaro markaasaa dhagax baa la orday maradiisi markaasay arkeen marka ay u caddaatay inaan wax ceeba uusan lahayn nabiyullaahi ayuubna waxaa sugnaatay inuu maaragtay qabaystay isagoo aan dhar qabin laakiin hadda waa markaa culimmada leh sharciyadii naga horreeyey waa la xujaysan karaa zakariya ansaari wuxuu leeyahy isagu in cawradii la faydo marka uu qofku keligii uu yahay oo ay bannaan tahay haddii xaaja jirto haddii loo baahan yahay haddi waa qabayskaasoo kale iyo wixii aan looga maarmin waligayriha haddii laakiin wax xaaja ah aanay jirin oon loo baahnayn wax xaaraan buu leeyahay in marka qof keligiis uu yahay uu cawradii uu fayto sida maaragtay madhabkaas shaaficiyada uu leeyahay waa sidaasa ku ansaxsan buu leeyahay haweenkana iyagana waxaa laga reebay inay dharkooda dhigaan meelaan guriga gurigooda ahayn waxaa ku soo arooray xadiidkii ibnu maajah in haween ay u yimaadeen caa-isho waxayna ka yimaadeen dhinacaas xims magaalo la yidhaahdo oo hadda suuriya ku taalla markaasi waxay tiri caaisho oo waxaa dhici karta inaad marka idinku ka mid tihiin kuwa xamaamaadka gala xamaamaadku waa meelaha lagu qabaysto oo macnaha dadweynaha loo sameeyo inay ku qabaystaan oo waqtiyada qabowgu jiro iyo biyo kulol iyo leh waxaan maqla bay tiri rasuulka ala sal l sl isagoo leh ayuma imra'atin wadacat siyaabaha fii gayri beyti zawjiha haweenay kasta oo dharkeedii dhigtaa meelaan gurigii ninkeeda ahayn fii gayri beytihaana waa uu soo aroora lafdigaasu faqad xatakat sitra maa baynaha wa bayna allah faqad xatakat satra maa baynaha wa bayna allah waxay qararisay oo ay jeexday asturkii ayadii alle u dhexeeyey culamadu marka waxay leeyihiin dharkaas ay dhigayso waxaa laga wadaa inay maaragtay dadkii ajnabiga ka ahaa ay macnaha istusayso oo aanay iska qarinaynin asurka ay jeexday muxuu yahay asurkaas hadda wuxuu yahay asurkii alla uu soo dejiyey oo dharka waxaa loo soo dejiyey in maaragtay cawradii lagu qabsado waana dharkii taqwada haddii ay alle ka cabsan waayaan haweenkaasi ay cowradooda muujiyaan asturkii ayaga iyo rabbi u dhexeeyey ayay jeexeen sida ay marka nafteeda u asturi weysay oo ninkeedina u ilaalin weysay yaa alla uu sitrigeeda iyuu maaragtay jeexaa haddii qofku waxa uu sameeyo uun jinsigiisa lagu abaalmariyaa aljazaau min jinsi alcamal ay dhihi jireen xadiidka kow iyo toddobaatanaad wa rawaa maalikun walbukhaariyu wa muslimun can abi hurayrata bukhaari iyo muslim waxay abu hureyre ka wariyeen in rasuulka alla sal slam qaala uu yidhi yatacaaqabuuna fiikum idinka waxaa isla kiin cirbinaaya yacni koox baa imaanaysa malaa'igti ka mid a oo koox kalea ka daba imaanaysa yatacaaqabuuna fiikum malaa'igtu is cirbinaayaan malaa'ikatun bileyli wa malaa'ikatu binnahaar malaa'igna habeenkii bay idinla joogtaa malaa'igna maalintii wa yajtamicuuna fi salaati alfajri wa salaati alcasri waxayna isu yimaadaan oo maaragtay ku kulmaan salaada fajarka iyo salaada casarka ilaa kuwana waa soo degayaan kuwana waa cirkay aadayaane huma yacruju aladiina baatuu fiikum kadib waxaa kor aada kuwii adinka idinla baryay habeenkii fayas'aluhum allaa weydiiya wa huwa aclamu bihim khalqigiisan alla waa uu cilmi badan yahay oo uma baahno inuu maarat khalqi kale ka ogaadee kayfa taraftum cibaadii malaa'igtii buu wuxuu ku yidhi sidaad addoommadeed uga soo tagteen xaalkooda siduu ahaa fa yaquuluuna waxay yidhaahdaan taraknaahum waan ka soo tagnay wa hum yusalluuna iyagoo dukanaya wa ataynaahum waan u nimid wa hum yusalluuna iyagoo dukanaya sababtoo ah salaada fajir kuwa maaragtay ka tegayana iyagoo dukanayaan kasoo tagnay leeyihiin kuwa maaragtay imaanayana waxay leeyihin iyagoo dukanayaan u nimid casirkana waa sidoo kale wa fii riwaayatin riwaayo waxaa ku jirtay ana abaa hurayrata in abuu hureyra qaala uu yidhi iqra-uu in shi'tum haddii aad doontaan akhriya aqimi asalaata liduluuki ashamsi ilaa qasaqi illeyli aqimi asalaata salaaddii oog liduluuki shamsi qoraxda zawaalkeeda oo cirka kale barkiisa dhinaca maaragta qorax udhaca ka aado ilaa qasaqi illeyli ilaa habeenka mugdigiisii laga gaaro oo waqtiga maqribka uu soo galo marka habeenkii marka la gaarana maqrib iyo cisha la dukadaa marka zawaalku uu dhacana duhur yaa la dukadaa kadibna casiraa soo galo la dukadaa afar salaadood baa meesha maarata lagu sheegay wa qur-aan alfajri baa marka kusii xigta salaadii fajarkana maaragtay dukada ayaa leeyahay marka wax malaa'igta loogu soo diraayo oo qaarna ay subaxii u imaanayaan qaarna casirka u imaanayaan culammadu waxay yidhaahdeen dadkaas salaada ku dadaalaya yaa maaragtay qiimahooda alla uu muujinayaa malaa'igtiina markhaati baa laga dhigayaa inay uga marag furaan waxa ay sameynayaan iyo khayrkaas iyo salaadda ay ku dadaalayaan xadiidka laba iyo toddobaatanaad warawa alimaamu axmed wa muslimun xadiida majtamaca qowmun fii beytin min buyuut illaah qolo kuma kulanto guri guryihii alle ka mid a masaajidii baa laga wadaa yatluuna kitaab allah iyagoo qur-aankii alla akhrinaya oo kala faa'iidaysanaya wa yatadaarasuunahu beynahum baranaayana qur-aankii ilaa haddii taas la helo nasalat calayhim lsakiina waxaa kusoo degta xasilooni ayaa kusoo degta iyo khushuuc wa khashiyatuhum raxmatu naxariistina waa ay dabooshaa oo dembigoodii baa la dhaafaa darajadoodii baa kor loo qaadaa jannana waa la geeyaa wa xafathum almalaa'ikatu malaa'igtii baa hareeraysa iyaga oo isku wareejisa wadakarahum allahu allana wuxuu ku xusaa dadkaas qur-aanka inay akhriyaan isugu yimid fi man cindahu mala-ul aclaa yuu alla ku xusaa malaa'igtii dhoweyd ee muqarabiinta ahaa yuu agtooda alla ku xusaa marka ama waa ammaan la ammaanayo ama waa kufaan lagu faanayo sida alla uu ugu faano malaa'igta dadka carafa isugu yimaada marka la xajinayo waman bada'a bihi camaluhu qofkii camalkiisu uu dib u dhigo lam yusric bihi nasabuhu nasabka uu leeyahay ma dadejiyo meel ma gaarsiiyo maqaamkii sare nasabku ma gaarsiiyo iyo aabbayaal iyo uu ka soo jeedo hadduu qofku camalkii uu gaboodfal ku sameeyey aabbahay baa sharaf lahaa iyo cidlan dheerahan ka dhashay iyo waxba uma tarto meel ku gaarsiin maaya marka aakhire qofka waxa anfacayaa waa maxay waa alla kacabsi iyo camal saalixa uu la yimaado ee maahane nasab iyo in lagu faanayo maaha marka qofki inuu tala saarto sharaf uu lahaa xagga nasabka iyo aabbayaalkii baa dadku wanaagsan ahaa iyo isagana marka wax wanaagsan samayn maayo idkhulu ljannata bimaa kuntum tacmaluun ee alla u leeyay jannadii gala wixi aad camal falayseen hanii'an bimaa kuntum tacmaluun yaa alla u leeyay marka camalkaas yaa wax lagu helaa oo maaragtay abaalmarintu ay ka dhalataa ma ahane nasabkii abaalmarintu kama dhalato xadiidka saddex iyo toddobaatanaad wa fi lmusnadi waxaa ku jiray wasunani xadiidu ina almalaa'ikata latadacu ajnixataha litaalib alcilmi ridan bimaa yafcal malaa'igtu waxay u raaricisaa oo u dejisaa ama u gogashaa ajnixataha garbaheeda marka waa uun baalal laakiin waa baalal malaa'igta u gaara maaha sidii kuwa shimbiriy oo kale ma aha waa ka waawen yihiin waana ka xoog badan yihiin marka iyagu marka way raaricinaayaan ama waa dejinayan ama waa goglaayaan annagu laakiin uma jeedno waana loo sheegay waa rumaynaynaa litaalib ilcilmi qofkii cilmiga dalbaayay iyo u raaricisaa maaragtay garbaheeda oo way weyneysaa baa la yidhi qofka taalib cilmiga ah ama allay u baryaan oo sida gacmaha loo taagto oo kale iyaguna janaaxooda alle ugu baryaayaan waxaa kaloo la yidhi oo lagu fasiray duuliddii ay duulaayeen iyo kasoo degaano waxay usoo degaan cilmigii inay maqlaan ama xataa waa lagu fasiray inay u goglaayaano si sahlan uu arrimihiisi maaragtay u fushanayo qofkii taalib cilmiga ahaa ridan bimaa yafcal waa raadi ahaansho ay maaragtay ka raalli yihiin waxa uu samaynayo ninkaas taalib cilmiga ah iyo sidaa u samaynayaan marka waxa uu samaynayo waa maxay dee waa dhaxalkii weynaa iyo cilmigii sharciga ahaa oo rasuulka laga dhaxlay yuu dadkii u xambaarayaa oo ummaddii maaragtay u xafidaya marka shaqada uu ku jiraaye waa shaqo aada u qiimo badan fadliga in cilmiga la raadiyo oo la barto iyuu maarata xadiidkaasi ku tusinaya shiikha kitaabka alif wuxuu leeyay walaxaadiidu fii dikrihim axaadiista ka waramaysa malaa'igta calayhim assalaam kathiiratun jiddan aada bay u badan tahay wadaadka shaarixa wuxuu yidhi haadihi alaxaadiis almutanawicatu axaadiistan axaadiistan kala duwan waxaa wuxuu ku leey minha ma huwa saxiixu lisnaadi waxaa ka mid a wax isnaadkooda uu saxiix yahay oo ansaxay wa minha maa laa yasixu waxaa ka mid a kuwa aan ansixin ahlu cilmiguna haddii ay inay qariiraan oo ay maaragtay adkeeyaan rabaan asal usuushi ka mid a waxay soo arooriyaan wixii baabkaa kusoo arooro axaadiis ah ahlu cilmiga raasikiinta saasay samayn jireen kuwii hore iyo kuwii dambeeyaba sheekh islaam ibn taymiya wuxuu yidhi maruu ka hadlaayay sida ahlulxadiisku ay xadiista u sheegaan wuxuu yidhi wa ahlulxadiidi laa yastadiluuna bixadiisin daciifin fii aslin min usuuli ahlulxadiisku ahlulxadiisku ma soo daliilsadaan xadiis daciifa ahlulxadiisku uma soo daliilsadaan xadiis daciifa asal usuushi ka mida inay ku dhisaan oo ku istaajiyaan bal ima fii ta'yiidihi waxay u soo arooriyaan un xadiiskaas daciifka ah inay asalkii ku xoojinayaan aw fii farcin min alfuruuci ama farac un furuucdii ka mid a ay usoo daliilsanayaan laakiin asal lagu joojinayo dhidibada loogu aasaayo xadiis daciifa oon wax kale loo haynin ma jirto marka inaad asal jidayso adigu xadiis daciifana ku jidayso wax saxa maaha laakiin haddii asalkii sugan yahay oo axaadiistii oo aayadihii kusoo aroorana la yaqaano axaadiistii kusoo aroortana ay axaadiis sugan ay yihiin asalku markuu saasoo kale yahay dariiqa marka ahluxadiisku ay ku dhaqmaan muxuu yahay axaadiistii way soo arooriyaan kuwooda ansaxay iyo kuwaan ansixinba iyagoo asalkaas xoojinaya caddaynaayana badnaashada waxa kusoo arooray asalkaas maxaa yeelay xadiiska daciifka ahaa waxaa dhici karta in maaragtay uu saxiix noqdo ee annagu waxaan daciif u leenahay honugu xukumaynaa ama qofkii werinayay ayaa xifdigiisu uu xun yahay ama inqitaac baa ku jira oo si maaragtay toosa looma kala werin oo qof baa ka maqan silsiladii aw naxwi daaliki wax noocaas oo kale ah annagoo ilaalinayna hadalkii rasuulka sal ly slama in lasoo dhexgeliyo waxaan ka mid ahayn waxaa dhici karta marka xadiiska sanad ahaan hadda daciif ah in maaragtay ay sugnaato inuu saxiix noqdo sidaa darteed haddii marka uu asal usuushii maaragtay kamida kusoo arooro xadiidkii daciif baa iska ahaadee waa lagu xoojiyaa asalkii waa lagu xoojiyaa xoojintaasuna laba qaybood u qaybsantaa oo dariiqii marka ahlu xadiidkii hore iyo kuwii dambeba ay ku dhaqmaayeen labadaas unbay u qaybsantaa labadu waa maxay ima ta'yiidun kaamil inuu si dhammaystiran u xoojinaayo asalkii ama waa xoojin naaquso wax ka dhiman yihiin oo wixii asalka ku yimid qaar ka mida ayuu xoojinayaa axaadiista uu soo arooriyey marka wadaadka kitaabka qoray wuxuu leeyahy shaarixu waxaa ku jira axaadiis daciifa laakiin waxay kutusinaysaa axaadiistaasi jiritaanka malaa'igta iyo magacyadoodii iyo qeybahoodii iyo wax lamid a marka asalku waa maxay malaa'igtii inay jiraan qeybana u qeybsamaan kuwa noocaasoo kalea kamid a kuwa waxaa sameeyaa kamid a way kala duwan yihiin asalkii marka adilada loo soo aruurinayo lasuu keenayo waa kaas in malaa'igtu ay jirto oo qeybo ay yihiin oo noocyadaas kala duwan ay yihiin maxaa yeele marka maqsuudku wuxuu ahaa in malaa'igta la rumeeyo malaa'igta oo la rumeeyaana axaadiistaas guud ahaan ay ku sugnaataa marka waxaan ka garanaynaa marka axaadiistii in malaa'igtu ay yihiin khalqi aada u weyn oo khalqiga alle ka mid a haddana kuwo sharaf le ay yihiin haddana alle kuwo u dhoweyn yihiin inay alle caabudaan iyo maaragtay waxyaaba kale fara badan ayaan ka garanaynaa axaadiistii marka axaadiistaas iyo duudub ahaan waxaa ka soo baxaya tilmaamo guud oo sugan sababto riwaayaadkii ku yimid yo aada u badan oo asalkaas xoojinaya kadib marka fiqra fiqra haddaad gaar ugu fiiriso oo qeybqeyb aad gaad gaar ugu fiiriso waa in la fiiriyaa buu leeyahay marka xadiidkan mucayankaa ma sugan yaha mase ma sugna oo tilmaamaha malaa'igta qaar matalan ka hadlaya taa marka waxay u daba joogtaa xadiidku inuu sax yahay iyo inaanu sax ahayn marka caqiidadana saas oo kale ay ula dhaqmaan axaadiista markay soo aroorinayaan tilmaamaha alle sidoo kale markay wax ka alifayaan saasoo kale ula dhaqmaan carshiga markay wax maaragtay ka qoraayaan ka aruurinayaan saas oo kale yay ula dhaqmaan culowgii sidoo kale alle inuu khalqigiisi ka sarreeyo marka ay adilada maaragtay sheegayaan saasoo kale ula dhaqmaan waxaad arkaysaa marka dariiqada ahlxadiisku inay tahay in wixii baabka kusoo arooray la wada keenaayo si asalkii loo xoojiyo marka waa xoojin duuduub ah waxaa jira marka xoojin kala dhigdhigan oo tafsiili ah xoojinta marka duuduubani waa waxay ku xasishaa oo lagu helaa riwaayaadkiio bata xoojintii duuduubka ahayd waxay ku timaadaa riwaayaadka badan laakiin xoojintii kala dhigdhignayd qofkii inuu kelimad mucayana oo caqiido usoo deliilsado raba ama wax aan anagu aanan arkayn oo qeyb naga ah waxaan shaki ku jira in looga baahan yaha waxaas wax sugan inay yihiin laakiin taas macnaheedu ma aha inaan la weerinaynin oo aan maaragtay lasoo deliilsanaynin sida ahlu cilmigu ay u dhaqmaayeen mabaaxiista marka sheikha kitaabka qoray uu maaragtay sheegay oo uu ka warramay waa ay cad yihiin buu leeyahay uma baahna sharax uma sii baahna kuruubiyiinta la sheegay malaa'igtaas kuruubiyiinta lagu magacaabay oo annagii sheegna kolley wax xadiisa ku ansaxay inaanay jirine macnahooda waan caddaynay buu leeyahay qaybaha malaa'igta u qaybsantana iyo waxa ay sameeyaan qolo walba waa iska caddahay yuri iyaduna sharax uma baahna wabillahi towfiiq